أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إله غير ناذرين إله ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله ۖ إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله xulay subxaanah wa tacaalaa turjii waad dib dhigaysaa man tashaau midii aad doontid oo minhunna haweenkaagii ka mida iyo kuwii lagu xallilay inaad guursatid wa tu'wii ilayka waad xaggaagaad usoo dumaysaa man tashaau midii aad doonto waman ibtaqayta qofkii aad doonto minman casalta qofkii aad ka fogaataa ciddii aad doorato inaad ka fogaatana falaa junaaxa calayka dembi korkaaga ma ahaanin daalika arrintaasaa adnaa u dhow an taqaro inay qabowsato acyunuhunna indhahooda haweenkaaga kuwa had aad haysato iyo kuwii lagu xallila haddii aada guurkooda rabtid walaa yaxzanna aysan murgoonin wayardayna ay raadi iyo maqsuud ku ahaadaan bimaa aataytahunna wixii aa siiday kullahun dhammaanteed wallaahu allana yaclamu wuu ogyahay maa fii quluubikum quluubtiinna waxa ku jira wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday weligiisna yahay caliiman mid aqoon badan oo wax walbaba xog ogaal u ah xakiiman wuxuu sharciyeynayo ama u qadarayana xikmo ku qotaminaya allah subxaana wa tacaala xaliiman dulqaad badan ah haysa caliiman mid ogaansho badanoo xaliiman oo dulqaad badanoo dadka aan allah cuquubada uusan kula soo degdegin aayadahan waxay ku saabsan yihiin qoyska nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyo aadaabtiisa iyo sidii aayaddii ka horeydaba yaa ayuha nabiyu inaa axlalnaa laka aswaajaka laate aayaddaas hore ilaahay wuxuu sheegay nabiga in loo xalilay aswaajiisa inuu ku isimtaaco ou qabay sagaalkaaha iyo milkulyamiin wixii uu ku qabo oo ilaahay dagaalka uu maaragta uu ka siiyey iyo gabdhaha ilma adeertiisa ama ilma eedadiis ama ilma abtigiis abtiyaalkiis oo dhan kuwaasoo soo haajira iyo haweentii nabiga nafteeda u hibeysay inuu aqbali karo hadday nafteeda u hibayso nabiguna uu aqbalo inay xaaskiisa noqonayso arrintaasna nabigay khaalis u taho inuu maanta ma arkaysaa sagaal haweena uu qabi karo in haween ilma adeerkiis iyo ilma eedadiis ilma abtida cidduu raba uu ka dooran karo hadday mu'minaad yihiin oo muhaajiraad ay yihiin gabadhii nafteeda u hibaysana haddii uu aqbalo inay xaaskiisa noqonayso oo meher iyo waxaas midna weli aan loo baahnin khaalisatan laka nabigayna khaalis u tahay oy khaas ku tahay min duuni lmuminiin muminiinta keyrkood muminiinta ayaga waxaa la yidhi qad calimnaa maa faradnaa fii aswaajihim wixii zawjaadkooda aan ugu farad yeelnay waa la ogaaday iyo maa malakat aymaanu xuquuqda zawjad ay ku leeyihiin in haddii la meherinayo weli la rabo shuhuud in loo baahan yahay meher in loo baahan yahay afar inaan laga badsa karin iyo milkul yamiinkan inay u xalaal yihiin laakiin waa inuu istibraa oo sameeyo oo ciddada maaragtay uu hubsado markay gacantooda soo galaan oo hal xayd oo ku hubsado in riximkeeda uu daahir yani uu marayn nabiga waxaasna maxaan kuugu jidaynaa la yidhi likay laa yakuuna si uuna u ahaanin calayka korkaaga xarajun wax dhiba ilaa nabiga calayhi salaatu salaam cib u risaala culayskii risaalada uu xambaarsan yahay haweenka mudaalabaadkoodii iyo masruuf iyo marashi dalabkoodii iyo wixii maaragtay waa tii laga cafiyey oo la yidhi ama ilaahay rasuulkiisa doorta ama dad kale waa la idin furayaa cid kalood waxaas ka helaysaan raasidoo reera adduunyaa waa kuwii ilaahay doorta marka sidaa darteed marka nabiga guurka laguma cariiriyin waa midoo nabiga calayhi salaam guurkiisa maslaxa ku jirto dee nabiga calayhi salatu salaam ambiyada waa ka awood badan yihiin dadka caadiga quwadooda oo raganimada iyagoo rasuul haddana waa ka awood badan yihiin sulaymaan waa ka yidhi boqol naagoodaan isu marayaho dha ou qabo mid walbana ay wiil dhale boqolkiina waa isu maray laakiin insha allahu sadhihinba wiilashiina waa allahayna taas ku fashiray nabigeennana hal saaco xaasaskiisa soo mari jira ama sagaalkooda ama mar ay koob iyo toban ahaayeen usoo mari jira nabiga caleyh salatu salaam marka la yidhi anas ma awoodaa waxaan dhihi jirnowra soddon nin awooddiisa ayuu haysta midda kale maslaxa dacwaa meesha ku jirta qabiil lala xidido dacwadoo la faafiyo qolo la soo dhoweeyo dad qiimalahoo qoomkoodii qiimo ku lahaayoo la ikraamo sidii safiyo yahuudda ragga ugu waaweynaayaa dhalay waa durreydii haaruun saasuu usoo dhaweeyey safiya bintu xuyey ma juwayriya iyaduna ninkii sayid banilmustaliq ayaa dhalay marka qof cid fiican ka dhalatay in nabiga hadduu guursado karaamayna u tahay dadka way la xididahayaan marka macaaniyaa ku jirtay oo aada iyo aada u fara badan nabigana ilaahay ma rabo inuu ku dhibo waxyaalahaas qofkii hadda shaki ka qaba wax ilaahay nabigiisa u fududeeyey oo shaki ka qaba oo gaalada ku ta'ahura oo yidhaahda maaragtay haween iyo waxaas buu ku tuhma hadda isagaa maaragtay mulxid aho mujrim ah ama nabiga dhaqankiisa qofkii ku jeesjeesa isagaa mujrim ah nabigana calayhi salaam cid ka nadiifsanoo makhluuqa ma aysa jirin wa kaana allahu gafuuran raxiima arrintaas markii ay dhacday si nabiga oo haween badan nabiga loo xalaaleeyey kuwiisa isaga uu qabay inuu kuwo kaloo ilma adeeradiis ilma abtidiis ilma eedadiis habadhartiis ku dhasho uu guursado iyo gabadhii nafteeda u hibayso mu'minada ma garat haddii uu nabigu aqbalo intaasoo dumar ah haddii nabiga lagu waajibiyo mid walbaa qoondadeeda iyo cadaaladdeeda nooc xarajaha ku jira nabigu isagaaba cadaalad samaynayo qofna aan ka eexanaynin laakiin waa loo takhfiifiya nabiga calayhi salaatu wasalaam saa markaa waxaa la leeyahay wax qasam ah iyo adiga waajib korkaa kuma ahan taa rabtid u tag taa rabtid xoogaa ka fogow middaa rabtid doono hadhow mid walba markaa u tagtay amaalay ku qabaysa ilaa way ogtaha nabiga wax lagu waajibay inaysan jirin laakiin haddii lagu waajibi lahaa waajibkay iga maqan kayga iga maqanaa la dhahayaa marka saa darteed middaa rabtaa dib dhigi kartaa oodan u tegi cabaar aad iska joogi kartaa middaa rabtaa soo dhoweyn kartaa waqtigeeda u badin kartaa wamaca daalika nabigu calayhi salaatu wasalaam iyadoo qeybta aan lagu waajibin qasamka si dadka oo ragga dadka muminiinta loogu waajibiyey wamaca daalika kaana yacdil baabigumi sal alla calayh wasalam iyadoo ixsaan min cindii ay ka taas ayuu cadaalad samayn jira markaasuu weliba intuu cadaalad sameeyey wuxuu dhihi jiray ilaahu tan waa wixii aan maaragtay aan heli karo inaan macnaha cadaaladda aan sameeyo hamiinada isagu mid u dhigo waa midaan aan heli karo ee maaragtay falaa talumnii fii maa laa amliku ma garan allahuma hada ficlii fii maa amliku falaa talumnii ha igu canaananin fii maa tamliku waxaad hanatida walaa amliku waa xubbiga qalbigu marka xubbiga qalbigu qofku mukalafkuma ahan laakiin waa inuusan eesh dayicin laakiin nabigu waxau dheeraa calayhi salaatu salaam iyadoon cadaaladii lagu kalifin isagaaba iskid cadaaladii u sameeyey biaabi ummi sal alla calayh wasalam haweenkii marka markay ogaadaan nabiga iyadoon cadaalad lagu kalifin inuu cadaalad sameeyey oo ixsaan min cindi rasuulillahi ay ka tahay mabsuuday noqonin calayhi salaatu wasalaam nacam turju waa dib waad dib dhigaysaa turju qiraa'ada abi camri keyrkiis waaye xabsana turji akhrinayaan turji waad dib dhigaysaa ama turju waad dib dhigaysaa man tashaa middaa doonto oo mucaamaladeeda iyo lahayoodkooda ayaa dib u dhigaysaa oo cabaarad ka daahi karta dhowrkoo hamle wa tu'wi ilayka xaggaaga waxaa usoo dumaysaa man tashaa middaa doonto ood maaragtay hamiino badan oo xooga aada la seexo karta waman ibtaqayta midii aad doontid oo miman casalta kuwaa ka fogaatay oodan soo dhoweyn oona cabaar aad ka fogaatidna falaa junaaxa calayka wax dembi oo kaa saar lama arko marka waa loo fududeeyey wamaca daalika iyadoo loo fududeeyey nabigu calayhi salaatu wasalaam qaybta waa uu samayn jiray daalika arrintaas in adiga xornimo taama lagu siiyo oon baabkaa lagugu cararina adanaa dhowaasho badan an taqarra inay qabowsato acyunuhunna indhahooda oo markaad u tagto ay ku qabowsadaan oo ay u arkaan ixsaan min cindi nabiy sal alla alay katao ilahay uusan ku kallifin walaa yaxzanna aysan murgoonin haddii macnaha loo imaan waayana aysan murgoonin ilaa nabigu khiyaaru uu leeyahay wayardayna ay ku raalli noqdaan bimaa aataytahunna waxayd wayardayna kullahunna saas camal dhammaan ay raalli noqdaan bimaa aataytahunna wixii aada siisay oo qismadii iyo qeybtii aad siisay mid walba ay amaal ay ku qabto ay tiraahda awalba nabiga waajib kuma ahayna haddou intaan u soo arkay alxamdulilah ay tiraahda wallaahu ilaahina yaclamu wuu ogyahay maa fii quluubikum quluubta waxa ku jira oo xagga naagaha damaca iyo haweenka iyo inay ninkeeda ku bakaysho waa ogyahay xagga raggana muyuul oo haweenka mid inuu u jeclayso hadba mid uun iskala joogo uu jecel yahay ilaahay waa ogyahay laakiin waxyaalihii aan laga badi karin oo bini aadamku awood uusan u lahayn ilaah wuu iska cafinaya subxaana wa tacaala wa kaana allaahu allana wuxuu ahaaday caliiman ku maanta ma arkaysa cilmi badanoo xaliiman ee dulqaad badan buu ahaaday marka taa waxay ku tusinaya nabiga calayhi salaatu wasalaam inaan qasamku waajib ku ahayn laakiin asagaa iski isugu xilqaamo imaam axmed wuxuu wariyey min xadiidi caa-isha qaalat waxay tihi kaana rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam yaqsimu bayna nisaa'i haweenkiisa u qeybin jiray fayacdilu cadaalada u samayn jiray uma yaquulu wuxuu dhihin jiray allaahuma hada ficlii fii maa amliku tan waa ficilkayga wixii aan heli karo oo daahirka qismada ah falaa talumnii haygu eedaynin fii maa tamliku waxaad hanato oo muyuulka iyo iilashada xagga qalbiga ah walaa amliku aana hananin xadiidkana marka waa xadiid saxiixa wey rijaalsan waa huqaat wey wa kaana allahu ilaahi caliiman xaliima halkaa markay marayso ilaahay wuxuu leeyahy laa yaxilu laka xalaalkuu ma ahan annisaau haween nabigu khitaabka uu ku socda calayhi salaatu wasalaam min bacdi hada ka bacdi walaa an tabadala inaad bedelad bedel qaadatid bihinna haweenkaaga min aswaajin zawjiyaal kale intaad mi furtid mid kale miyaa soo gashatid walow acjabaka haba ku yaabgeliyeen xusnuhunna wanaaggooda ilaa maa malakat yamiinuka gacantaadu waxay hanatay ma ahane wakaana allahu ilaahina wuxuu ahaaday haa wa kaana allahu ilaahina wuxuu ahaaday calaa kulli shayin shay kastaba raqiiban mid ilaaliyu ahaaday halkan mufasiriintu waa isku khilaafaan qaar waxay leeyihiin nabiga calayhi salaatu wasalaam markii zawjooyinkoosii sagaalka ahaa maaragtay khiyaar la siiyey inay rasuulka iyo ilaahay rasuulkiisa adduunye ay doortaan oy allaya rasuulkiisa ay doorteen ayaa waxaa loogu amaalguday inuusan naag kale la guursan oo naago kaloo cusub oona meesha keenin mid intuu iska furanay inuusan mid kale uusan ku bedelo karin ilaa wixii milkulyamiinta maahan oo gacantiisa ku jira oo macnaha waxaabay naag kale ma guursan karin laakiin axaadiid badanoo waxaa jirta caa-isho iyo saxaabada ka sugnaaday oo odhanaya maa maata rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam xataa axala allahu lahu nisaa rasuulka alle ma dhiman ilaa naagihii looga xalin miduu rabo u guursan karo iyo umusalamo iyo maa maata rasul llahi sal allau alayh wasalam xataa axala allahu lahu nisaa ilaa haweenka u xalil macnaha haweentuu rabo u guursan karo waana xadiis saxiixa ibnu cabaas iyo umu salama iyo caa-isha ka sugnaaday ee see loo jamcina waa in la yidhaahdo markaas haddii saas la yidhaahdo aayaddii dambe hore aad ta nasakhday wax naskhi ahna ma soo aroori ibnu jariir marka macno fiican oo raalli ka noqday oo aayadda midna mansuuqa aysan ahayn ibnu kaiirna uu ku raacay uguna macaan oo waa maxay laa yaxilu laka nisaa haween xalaal kuma ahan min bacdi min bacdi almadkuuraat kuwii lasoo sheegay oo yaa ayuha nabi ina axlanaa lagu soo sheegay maxaa loo xalilay haweenkiisii hore soo maaha oo nabigu calayhi salaatu wasalaam ou qabay iyo wixii maanta ma arkaysa mulkulyamiin ah soo maaha waa loo soo xalilay nabiga calayhi salaatu wasalaam wixii mulkulyamiina waa loo soo xalilay maxaa kaloo loo soo xalilay banaatulcam iyo banaatulcam iyo banaatulcamma iyo banaatulkhaali walkhaalaat waa loo xalilay hadday soo haajiraan iyo mra'atan mu'minata in wahabadnahaa nafsa alnabi haweenka sifaadkaale wixii aan ahayn kuwa xalaal kuma ahan intii lagu xalilo haweenkii aa qabtay iyo kuwaas lagu daray waxaan ahayn maanta ma arkaysaa xalaal kuma aha macnahaas ibnu jariir oo ku fasiraa oo mujaahid iyo maaragtay mufasiriin badan oo ka wariya ibnu jariirna oo maanta ma arkaysaa oo ku taageeray marka waa kana sida ibnu jariir uu leeyahay markuu aqwaashii oo keenay wuxuu yidhi wa owla alaqwaali cindii bisixati qowlu man qaala macnaa dalik laa yaxilu laka nisaa min bacd ay bacda lawaati axlaltuhuna laka aan kuu xalilay biqowli ina axlalnaa laka aswaajaka alatii aatayta ujuurahuna ilaa qowlihi wamra'atan mu'minatan marka macnahaas ayaa marka laga wada intii lagu xalilay maahane wax kale xalaalkuuma aha saa darteed xadiidka marka caaisha iyo umu salama iyo ibnu cabbaas iyo gebigood maanta ma arkaysa waa iswaafaqayaano in nabiga calayhi salaatu wasalaam uusan dhiban ilaa hawe haweenkii loo xalaaleeyey inuu guur cusub inuu guursado loo xalaaleeyey marka xalaalkiisuna waxay ku kooban tahay intii aayaddii yaa ayuha nabiyu inaa axlalnaa laka aswaaja lagu sheegay oo haweenkiisii hore u qabay iyo milkulyamiinkii wixii uu gacantiisa uu ku haayay iyo gabdhaha ilmo adeeradiisa ama ilmo eedadiisa ama ilmo abtidiisa iyo haweenka mu'minaadka oo naftooda u hibeeya haddii uu aqbalo wixii intaa ka dambeeya xalaal marka uma ahan marka meeshii naskhi ma jiro aayaddii hore intay sugtay ma la dhaafi karo waayo saasuu marka oo uu leeyahay marka nacam laakiin waxaa jirta nabigu calayhi salaatu wasalaam inuusan sagaalkiiba haween dambaba uusan la guursan iskiisaaba isaga dhaafa nabigu calayhi salaatu wasalaam oo sagaalkiisay u doorteen kolley dee waxaaba dhici kartaba waqtiga aayadda ay soo degto aayatu takhyiirka inay waqtigii wafaadkaba ay laga yaaba inay ku dhudhoween nabiga calayhi salaatu wasalaam sidaa darteed milkulyamiin inuu maarata nabiga uu samaystay maahane haween kale sagaalkoodii lama uusa guursanoo sagaal haweena ayuu nabiga u ka dhigtay u ka dhintay calayhi salaatu wasalaam laa yaxilu xalaalkuuma ahan ha ibnu cabaas wuxuu yidhi naha rasul nuhiya rasuulu llahi sala alla alay wasalam can asnaafi nnisaa ila maa kana min almu'minaat almuhaajiraat biqowli tacala laa yaxillu laka nisa min bacd walaa an tabadala bihina min aswaaj wlow acjabaka xusnuhun ilaa maalagti minka faaxala allahu fatyaatka muminaat ayuu u xalilay wamra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lilnabiy ma garan waxarama kula daati diinin gayri lislaam naag kitaabada nabiga looma xalilin qaala waman yakfur biimaani faqad xabida acmaluhu waاkhtaara ibnu jir raximah llahu ana hadihi ana alaayata caamatn fima dukira min asnaafi nisa haweenkii lasoo sheegay wa fi nnisaai allaatii fii cismatihi iyo kuwa cismadiisa ku jirta wa kunna tiscan wa hada aladii qaalahu jayid waayomarka macnahaasa marka ugu cumuumsan sababto haddii la yidhaha aayadaha waa isnasakheen dee wax nasakhay lama yaqaano bal inay haweenku xalaal u ahayaan axaadiidtaasaa sugaysa marka marka idan kuuma xalaal ah waxa le waa wixii aayaddaa lagu soo sheegay hore wixii ka dambeeya kuuma xalaal ahan laa yaxilu laka kuuma xalaalaha annisaau haween min bacdu intaa lasoo sheegay ka bacdi haweenkaaga iyo walaalaha maaragtay ibnulcamka iyo banaatulcam iyo ilmo adeerada gabdhaha kuwa iyo ilmo eedada iyo waxaas iyo haweentu nafteeda u hibayso mu'minada walaa an tabadala inaad bedel qaatidna xalaal kuuma ahan bihinna haweenka aad qabtid min aswaajin intaas sagaalkii haween ood qabtay furtid mid kale kuma bedelo karti kuwa iyagu waa rasmi waa joogaya faraatigsay u galeen waay sababto ilaahay rasuulkiisay doorteen walow acjabaka haba ku yaabgeliyo xusnuhunna wanaagooda ilaa maa malakat yamiinuka waxay gacantaadu hanato ayaga marka waa mutlaq waa hayso kartaa wa kaana allahu ilaahayna wuxuu aday calaa kulli shayin shay kastaba raqiiban mid ilaalina haddana alla wuxuu leeyay subxaanahu wa tacaala markii aayadahaas laga soo baxay iyadoo weli lagu jiro maarti qoyska nabiga calayh salaam iyo aadaabtiisa qoyska nabiga qiimaha uu leeyahay ayaad fahmaysa meesha ilaahay agtiisa uu ka joogo aayadaha ku tusinaya mu'miniintana waa kuwii yidhi markii wax yar khalkhal uu soo gala nabiga uu ka haajiray war balaayaa dhacday ninkii saxaabigaa kii cumar ku yidhi war maxaa dhacay ma duulaanaa dhacay ma reer khasaasinaa soo duusha war maya wax ka daranaa dhacay waa maxay nabiga haweentiisa waa furay waa ka dheeraa cumar markaasoo soo ardow kala dhex galo arrintii wax ka daaweey radi allahu canhu ardo xadiid dheer ibnu cabaas markaas ka bacdi aayaadku takhyiirka ay soo degeen marka in la doorgeliyey nabiga inay la joogaan iyo inay bannaankooda ay maraan waa kuwii nabiga doortay marka radi allahu canhuna wa ardaahum sala allahu calaa maxamedin ali saxbi salem marka aadaab nabiga ku saabsan ayaa weli la wadaa aadaabtaas waxay isugu jirtaa haweenka nabiga si khaasa in loo xijaabo oo haween kaloo mu'minaadka isla mid ahayn iyo haddii la wax la weydiisanayo in miwaraa'i xijaab laga weydiisto iyo idan la-aan qofku inuusan guriga nabiga uuna soo gelin hadduu idan ku soo gala oo maalan cunto iyo waxaas loogu yeerana inuusan iska sii fadhiistanin xaajada markii uu guto oo nabiga calayhi salaatu gurigiisa uusan cariiri ku muujina meesha la isaga yaaca marka ixtiraamka nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo weynadiisa ayay kutusina biabi ummi sal alla alay wasalam sida ilaahay u weynaynayo mu'miniintana loo farayo inay weyneeyaan oo nabigooda ay qiimeeyaan hadiyo gooraana waxaa jirta bayna alghuluw waljafaa nabiga uu naga mudan yahay calayhi salaatu wasalaam xadgudub waa in sidii nasaaradii la caabudo oo lagu quliyo oo cirka dhulkaad kala haysaa iyo ma jiro sidii yahuuddan ay ambiyada ugu ciyaari jireenoo waxay dilaan iyo waxay haraataan iyo waxay laabaan iyo waxay dicaadan ay ka dhigi jireen lama ogola ma garan waa si dhexdhexaad oo ixtiraamna uu ku jiro aanan la caabudaynin nabigeena calayhi salaatu wasalaam marka ixtiraam iyo tawqiir uu ku jiro yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa nabiga rumeeyow allaya rasuulkiisa rumeeyow laa tadkhuluu hagelnina buyuutanabiy nabiga guryihiisa ilaa an yu-dana lakum inuu idiin idmo maahana ilaa acaamin cunto iyo welimo inkugu yaaro maahan hayra naadiriina xaal aad tihiin kuwa suganaya inaahu cuntaday ka bislaato oo macnaha waxaa weeye intaad waqti hore aad timaadaan aada meesha waxaa weeye cunto biseelkii ku sugaysaa maya markii lagu yeero unbaad soo gelaysaana aroorti intaa iska soo kalaadiya waqti hore cuntadii oo la bislaynayo oon lagu idinma iska ma imaanaysa walaakin idaa duciitu markii la idin yeero ilaa qofku qofku dadka goorma u yeeraa sida caadiga marka cuntadii diyaar noqota soo maa walaakin idaa duciitum haddii la idin yeero fadkhuluu soo gala guriga soo gala markaas fa idaa dacintum haddii aada quudataan oo cuntadii la bixiyo meesha iska habashaaqsaninina fantashiruu dhulka ku faafa walaa mustanisiina yani yacni ay muntashirina idinkoo faafaya oo carribka ku kala yaacayo walaa mustanisiina aan isu weheshanaynin lixadiidin sheeko meeshii markii inta laga dhergo odayaalkii intay jilbaha xirtaan ay sheeko meesha ku qabsanayaan nabigan ay cariiri ay ku taha calayhi salaatu wasalaam ina dalikum arrintaasna kaana wuxuu ahaaday yu-di nabiya nabiga mid dhibaya fayastaxyii minku waa idinla hadla war iga baxa ma idin dhahayo nabiga xishoodkiisa waa la yaqaana baabi umbi sal alla aleh wasalam laakiin wallaahu alla laa yastaxyii asagu kama xishood min alxaqi xaq xaqu idinku tirtirsiinaya waxaa kaloo haweenkay xuquuq u leeyihiin waidaa sa'altumuuhunna haweenka nabiga haddii aada weydiisanaysaan mataacan alaab aada weydiisanaysaan ama cilmi ama waxun alaab adeeg ah fasaluuhunna weydiiso min waraai xijaabin idinkoo xijaab idin dhexeeyo daah idin dhexeeyo derbi idin dhexeeyo markaa weydiista ee haweenkii nabiga guriga inta loogu soo galo indhaha in lagu fiiqa lama ogola ma garata daalikum kaas inaad wara'a alxijaab xijaab gadaashii aad ku weydiisanoo kala hashtaana adharu daahirnimo badan liquluubikum quluubtiida wa quluubihina iyaga quluubtooda sababto haddii la isrko indhaha lagu fiiqo dadki waa bini aadam ta'auraa laga yaabay dadka saa loola hadlaanoo dadka isugu fiican dadka dad ugu fiicnaa dadaa hadda intay ikhtilaad iyo balaayo ama waxaa arkaysaa nin gabarh guri kaligii iskala joogaayo ama dad badanba waxay arki jirta qol isla seexanaya ama sirga waxuu kule aniga waa isku kalsoonaya ma taabanaa war waxaan shaydaannimo waayo dadkii naga fiicnaayaa looga digay ma garan waaya waxaa laga gabar dhowrsanaan lagu ogaa oo aad u dhowrsanaa weligeed wax lagu tuhmeen ayaa qalad ka dhacay ninkii addoonka ahay waa waqtiga un carabta sheekooyinkooda markaas waxaa la heblaayay qof xun ma aadan ahayn maxaa dhacay marka waxay tiri wax kale maahane duulu sawaad addoonkeedii iyo adiga khaadimkeedii unbaa xooga bay dhex mareen loo baahna war maxaa kugu dhacala heblaay waxaan maba jiri jirin waxay tir waxaa iga badtay duulu sawaad mukushiisoo iga badatay iyo waqurblwisaad barkintiina waa ii dhoweed marka labadaasaa ceeb ceebta keenay maahane anuu qof ceebaysan ma aha marka waa in maaragtay digniin la qaato dad wax kale anugu waa isku kalsoona mid axmed amiin la dhihi jiroo masaaridii hore ahaa oo maaragtay dadkan oo taxriiru nisaa iyo balaayada ugu yeeri jiray baa kutuba wuxuu ku qora aniga gabar faransiisaan saaxiibad la ahayo aan wax la bartaaho marka mana istaabano kula haddii waxaas macnaa tajruba sideedaba diin ma noqoto tajruba shaksiya diin ma noqoto ilaahay sharci caamho ayuu ka hadlaya sharcigana caamkaa waxaa la ogyahay haddii qof haweena iyo rag khalwadooda haddaan xataa wax dhicin qalbiga inay wax gelin qalbiga inay wax galaan lama rabo sababtoo fayoobid waa inay qalbiga ka bilaabto qalbi hadday wax soo galaan waa soo daadegaya hoosoo usoo daadegaya soo ma marka qofkii sharciga iska weynaysiiya oo yiraa dadkaan dad xadaaradoodu gaaban yahay saa la farayo hadhow isagoo dhiiqada ku dhex jiraa la arkayo balaayo balaayo intuu iska dhigo sidii ninkii rumaga ku jeesjeesoo dabada marmarsaday ee markii dambe bahal ilaahay caloosha ka geliyey subxaana wa tacaala weligaa qof diin ku jeesjeesa ma arkaysid ilaa balaayada uu ku jeesjeesay waxa uu maarat iska weynaysiinaya allah ku imtixaan marka yaan la fudaysan arrinta dalikum kiinaasa adharu daahirnimo badan liquluubikum quluubtooda iyo quluubihina iyo iyaga quluubtooda wamaa kaan lakum mana idiin ahaanin an tuduu inaad dhibtaan rasuulallahi rasuulka ilaahay xaq uma lihidin taas rasuulka inaad dhibo waxaadna kaloo xaqu lahayn walaa an tankixuu inaad guursataan aswaajahu sawjiyaalkiisa min bacdi gadaashida abadan weligo marka waa hoyooyinkiine waxbana ha fiirfiirna qalbigana dacwidinka maba la idin gola abadanba xataa nabigu haddii uu dhinto laydinma ogola qaar baa dadka ku sheekeyn jiraa la yidhahdaa intii aan la xarimin hadduu nabigu dhinto ana heblaan guursa ana heblo guursana hungurigii dhammaaba waa la jaraybo ma jirtaa l nabiga xaaskiisa qof dambe oo agtiis kasoo dhowaan kara ma jiro waana xikmad wey nacam ina dalikum arrintaasi kaana wuxuu ahaaday nabiga dhibkiisa iyo xaasaskiisoo loo hawoodo in la guursado bacda mowtihi cindallahi ilaa agtiisa cadiiman ilaahay agtiis wax weynuu ka ahaaday in tubduu shay-an dad yow haddaad wax muujisaan oo dadka u muuqdo ow takhuu dadka aad qarisaan laakiin ilaahay baa oge fa ina allaha alla kaana wuxuu ahaaday bikulli shayin shay kastaba caliiman ku og wey aayaddan marka waa aayadday ku saabsan tahay xijaabka haweenka nabiga caleyhi isalaatu wasalaam oo ayaga si khaasa u ah xijaabkana waxa weeye waqti dambe ayuu soo degay waa xijaab khaasoo haweenka muminaadka ay dheer yihiin haweenka nabiga sababu nusuulkana waxaa lagu sheegaa cumar radia allaahu canhu ayaa nabiga usoo jeedin jira mar badan oo dhihi jiray yaa rasuula axjib nisaa'ak haweenkaaga xijaab fa ina yadkhulu calayhina albaru waalfaajir mid baar iyo faajira soo gelay gurigaagana guryaha lamid ma ahane ka xijaab markaasuu xijaabka uu soo dego waa min muwaafaqaati cumar cumar waxaa jira waxyaalo badan rasuulku wuxuu ku sheegay mulhamun muxadaf nin la ilhaamiyo oo wax khayrka la waafajiyo ina allaha daraba alxaqa calaa lisaani cumar u dhaha nabigu calayh salatu wasalaam ama qalbihi oo kamaa qaal marka muwaafaqaadkiisay ka mid tahay sida wattakhiduu maqaam ibraahim musallan iyo inay maqaam ibraahim waxuu dhammaan musallo ka dhigano intaan isaga u jeesano kacbadan markaa usoo jeesano aayaddii qur-aanka kusoo degtay iyo casaa rabbu in dallaqa kuna haweenkana waxna waryaa qashqashaad haddaa ka weynaysaan nabiga ka day weysaan waxaa dhici karta intuu idin furo in haween oo saas iyo saas ay kusoo ilaahay oo nabiga oo siiyo sidii ay kusoo degtay cumar muwaafaqaadkiisa yacni wuxuu soo jeedinayaa marka ra'yigiia waafaqaya marna waxaa la yidhaahdaa nabiga calayhi salaatu salaam iyo caaisha nin la joogo cunto isla cunay gacantiia wax yar uun weelkii maaragtay faryarteed meel yar iska dafta cumar oo ahay markaasoo dha xasi oo dha xax oo dhaha hadduu adeeci lahaa in la xijaabo haweenka nabiga waxaan ma dhaceen macnaa fartaas yaroo taabatay oo cumar ka goonolaya haweenka rasuulka in agtooda la maraba dad arkaba maba ahanba qiirada uu nabiga la qiiroona iyo qoyskiisa radi allahu canhu ardah saasuu marka uu kusoo degay qiso kale iyaduna waa jirtaa oo qisadii zaynab marka ilaahay uu ku guuri u galay nabigu welimo weyn oo dhigo calayhi salaatu wasalaam dadkii alla isugu yeeray anasaa dadka u yeeraay qolalkuna hadda waa iska yaraayeen qolkiiya cuno lagu cuno dadkii markay wala baxeen zaynabna geysay qolkii uga jirtaa xijaabkana markaa ma soo degin oo guriga waa la isla joogi kara laba dhowrna intay fariisan meeshay ku qabsadeen bababababa nabiga calayh salaam hadba waa baxaa cidihiisa u soo salsalaamaa bal hala soo furi weli waa joogaa weli waa joogaa meeshay sheeke beriley ku qabsadeen markii dambe waa baxeenaa la yidhi aanasaa la socda khaadimkiisa ah gurigii markii uu galay a ayadan xijaabka ay soo degtay anas maba soo dhaafinba iridaa lagu celiyay markaasaan ogaadow dha xijaab inuu soo degay abu dalxaan u sheega xurisaan waa xijaab marka xadiidkaasna bukhaari baa wariyey nimanka guriga nabiga ku sheekaysta calayhi salaatu wasalaam oo yidhi nabiga ha caririina sida aayadda macnaheeda xadiidku sura xadiidu anas nacam markii welimadii dhammaystay ay sheeko u fadhiisteen ee nabigeena calayhi salaatu wasalaam ay daahiyeen zaynano guriga dhinac uga jirta iyadoo cabsanayda qof qurux badanna waa ahayd radia allahu canhu wa ardaa marka arrintii ayuu ilaahay subxaana wa tacaala ka qirooday oo la cilaajiyey oo la yidhi mar dambe nabiga yaan dhib iyo yaan loo geysanin marka marka waa ikraam haweenka nabiga la karaameynayo oo siyaanadooda iyo dhowrsanaantooda iyo sharaftooda kor loo sii qaaday dadaa waxay u aasaa inay tahay xabis xabis maaha waa karaamo iyo sharaf wey lulu waayo haweenka nabiga marka luluna in la qariyo ma garat waa qoyskii nabiga cale khusuusiyaadkiisa radia allahu canhuna waa qoyskii wa marka aayaddu macaanidaasay taabanaysaa qoyska nabiga in la ixtiraamo dhaqan wanaagsan lagula dhaqmo waxaa weeye arrimahaas ay tilmaamaysaa yaa ayuha aladiina aamanuu dadka muuminiinta ahu laa tadkhuluu ha soo gelina buyuuta nabiya guryaha nabiga ilaa an yu-dan lakum in la idin dhimo maahan oo waagi hore sida jaahiliya mujtamacaadka aan diinta badan guryaha dalaqa la iska weliba iyagoon hoodi ama assalaamu calaykum dalaq iska soo dhihi jireen taas lama baahno marka ilaa an yu-dana lakum in la idin dhimo maahan ilaa dacaamin cunto iyo wixii kaleba adigu un idan haddii uu jiro markaa biswaa laakiin qisadii kusoo degta ahayd dacaam welima oo loo yeeray hayra naadiriina adinkoon suganaynin inaahu bislaashadiisa iyo cuntadii markuu diyaargarayso guriga intaa usoo hormartaan aada meesha sii fadhiisanaysaanoo cunto intii kasoo bislaato may dadka ahlubeytka iyagaa cuntada diyaarinaya wixii markay diyaariyaan caadadu waa qofka in loo waco wixii diyaariya si maaragtay dadka adeegaya iyo dadka welimada aysan xarad isugu noqonin markay soo fadhiistaan cuno diyaara gaf gaf la siiyo markii la cuno oo maaragtay wixii intii uun macquula iska sheeka xoogaa tuurtuura waa iska caadi laakiin cuntadii markii la cuno la dhammaysto marka in danaha la kala aado nacam walaakin idaa duciitum haddii la idin yeero oo dacaama laydinku yeero fadkhuluu guriga gala fa idaa dacintum haddaad qubataan cuntadii iyo sharaabkii iyo wixii maaragta iyo wax yaroo hadda iska naashnaasho dhib maldan ma laha oo aan daah lahayn fantashiruu carriga ku kala yaacay nacam macnaa yaaco xaala kowniku muntashir ee ugu qadaran walaa musta'nisiina adinkoon ahayn kuwa isu weheshanaya lixadiidin xadiid intaa isu weheshaanoo meeshii fariistaan gamaradiina qaataan meeshii sheeko cusuba ka bilaabay ilaa caaw dhan ku caweysamay taa marka waa dhaqandaro waa ina dalikum kiinaasna kaana wuxuu ahaada yu-di nabiya nabiga mid dhibaya nabigu waa aroosay calayh salaatu wasalaam xaaskiisiyaa jooga qolkii waa qol keliya maraafiq lagu kala waxeso hadda intaasoo qol iyo intaasoo maaragtay ghurfatu jiif sagaal qolo oo sagaalka aswaaj u kala degan yahay ahaayeen nabiga calayhi salaatu wasalaam marka qolkii inaad dhex fadhiisataan iyadoo xaaskiisii uu joogo waa idabdaraa la leehay walaa musta'nisiina xaal aatiin kuwa aan isku weheshanaynin kalafida oo kala yaaca lixadiidin sheeko ina dalikum kaynaasi kaana wuxuu aada yudi nabiya nabiga kii dhibow ahaado fayastaxyii minkuu idinka xishoonaya wallaahu allana laa yastaxyii kama xishoodo min alxaqi xaqa kama xishoodo iyo dhabta xaqiiqada marka ilaaha marka calayhi salatu salaam nabigiisa difaac ilaaha caza wajalla aa nabigiisa difaacay wa idaa sa'altumuuhunna haweenkii haddii aada weydiisanaysaan waa markii aad dan guriga nabiga aad ka yeelataan ood xaasaskeeda aada wax ka rabtaan ajaanibna aatiinoo maxram aanaan u ahayn waa mataacan wax uun haddaa weydiisanaysaan adeeg wax uun waxgadasho wax uun saasoo kale iyagu gadanaayo wax uun dan hadday noqoto ama cilmiba la weydiinayo waa isku mid fasaluuhuna weydiiya min waraa'i xijaabin xijaab ha idin dhexeeyo derbi ha idin dhexeeyo baab ha ay ku aadantaha ha idin dhexeeyo mara ha idiin dhexayso ishaadoo murugsan inay ku dhacdo haweenka nabiga lama ogola laakiin hadday maalan bannaankay u baxayaan oy safar ay yihiin waa loo ogolyahay sababtoo cumar markii hore haweenka nabigu musqulo guriga kuma lahayn bannaankay aadi jiray cumar muxuu u arkaya haweenka nabigu u ka qiiroonaa inaysan bannaankaba lagu arkin hamiinoo marka sawda u jeeda socota yaa sawda laa takhfaa calayna qof oo laf weynayna ahdo baaxad leh radia allahu canhu nagama qarsoonidoo dhaha cumar way soo noqotay nabigay u timid calayhi salaatu wasalaam xijaabkiyaa soo degay haddana danteeday u baxday arrin daruuriya qofka waa diltiisa u baxaya cumar sidii oo kalow yaal waxyaa soo degay markaas wuxuu dhaha nabigu in allaha qad adina lakunna an takhrujna lixaajatikum marka in la xijaabo cumar waa laga yeelay laakiin markay dan leeyihiin xijaabkooday qaadayaan mukushoodaas haddii loo jeedo iyagoo bannaanka maraya ama safar ah dhib mala laakiin iyagoo guryahooda jooga inaan loogu soo gelin ama liqayri xaaja iyagoo bannaan ka muuqdo walow xijaabkooda ha wata inaan lagu arka ama haddii ay safar yihiin ama suuqay dan ka yeeshaan waxay gadanayaan ama bannaankayba aadayaan iyadoo xijaabkooda jalbaabkooda ku asturan jirkooda asturan yahay muuqaasheeda waxba dhib ma laha sida saxiixa qaaraa waxay yidhaahdaan waa inay markasta rati ku qarsoon taho aada moodo taa ibnu xajar waa uu radiyey waxaa la dhahay xaa-isha markay xajinayaan iyo waa la arki jiray marka iyagoo xaj ku socda muuqaalkoodaas kore waa loo jeedi jiray iyo qisadan sawda markii dambe xaajadeed u baxday cumartiisi dambe waa laga diiday waxaa la yidhi maya bini aadamka xabis oo maaragtay u xaajiis u bixin ma dhici karto sharci ilaahay taysiira ku jira nacam haye ina wallah waidaa sa'altumuuhuna marka haddaad weydiinasanaysaan mataacan fasaluuhuna weydiisa min waraa xijaab daalikum arrintiisa arrintaas inaa waraa xijaab aad maaragtay ka weydiisana adharu daahirimo badan liquluubikum quluubikin inuusan damac iyo waxyaalaha idin kusoo bixin iyo wa quluubihinna quluubtooda maca dadkaana dadkii mustawaha iimaaniga ugu darnaa ugu koreeyay ay yihiin saasaa la dhahaya dadkii ka liita maxaad u malaynaysa qofka asagoo is asqaado yara mustawahan waa ka sarreeya isagoo ceeb ku fadhiya arkaysaa culimmadii hore say haweenka iskaga cabsi waxay dhihi jireen aniga melyan cadaa ibni yasaarka haddii la ii dhiibo waa ku kalsoona inaana shilin aana damceen laakiin addoon madow oo illa oo foolxumada midda ugu dambeeya qabta haddii agteeda looga tago aamin kama qaba ay iga fogey u dhihi jireen aniga haween ajnabi kala dhaga kala fogeey ma garat marka saasaa loo bahay in laga fogaado khalwad nabiguna waa kii dhihi jira calayhi salaatu salaam iyaakum adukhuula cala nisaa haweenka oo maaragtay khalwada loogu gelaayo hal iska jiro nabigu calayhi salaatu salaam beloo dhan halkaasay ka farcantaa nacam qofka siroo isku kalsoonana hadduu shaydaan ou qoorta u galo shaydaan hay meeshuu ka tuurayo waa la garanayaa ilaahan ka magangal marka in la dadaalo waayo maa ilaahana la baryo cifo la weydiisto lana dalaalo nusuusta sharciga oo ixtiyaadka ku jirtana inaan lagu jeesjeesano adiga qaladkaa qofkii waxaas ku jira qaladkiisa inuu qirto waa oo qofku qaladkiisa qirto oo nusuusha u khuduuco waa nacam wamaa kaana lakum idiinma sugnaanin oo xaq uma lihdin iyo dow an tu'duu rasuulalahi rasuulka alle inaad dhibtaan walaa an tankixuu inaad guurstaan aswaaja haweenkiisa min bacdi gadaashisa abadan weligood ina dalikum wuxuu ahaaday arrintaa guurka iyo dhibka nabiga la dhibo iyo guryihiisa lagu dhibo cind allahi ilaahay agtiisa cadiiman ku weyn haddaba waxyaalaha la idinka reebay iyo waxa la idin faray wixii la idinka reebay qofkii bawjiya iyo qofkii qarsadaba ilaahay waa ogyahay in tubduu shay-an haddaa shay aada maarata muujisataan oo khilaafa maa umira bikum wixii la idinka reebay khilaafsan ow tukfuu aada qarsataan oo hoos aada u qarsataan fa ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday bikulli shayin shay kastaba caliiman ku og buu ahaa laa junaaxa calayhin markii la yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam yaan isaluuhuna min waraai xijaabi hadaa saaltumuuhuna mataacan fasaluuhuna weydiisa min waraai xijaabi ayaa dadkii maxaarimta ahaa ayaa laga soo reebaya haweenka nabiga maxaarimay leeyihiin aabbo walaal na adeer wiilay eeddo u tahay wiilay abti u tahay waxaasoo na adeer abti waxaasaa laga soo reebayaa marka laa junaaxa calayhinna dembi korkooda ma ahaanin macnaa inaysa ka xijaaban fii tarki lxijaab xijaabka tegitaankiisa fii aabaa'ihina aabbayaalkooda ay xijaab la-aan ay maaragtay ay ku arkaan walaa abnaa'ihinna ilmaha ay dhaleen walaa ikhwaanihinna ilaan haween waxaa jira nabiga iyagoo ilmale uu guursado wiilal leh oo wiilashooda ay joogaan wiilashii lagama xijaabayo marka iyo aabbayaalko walaa ikhwaanihinna walaalahood walaa abnaa'i akhawaati akhwaanihinna iyo wiilasha walaalahood ay dhaleen walaa abnaa'i akhawaatihinna iyo wiilasha gabdhaha walaalahooda ay dhaleen walaa nisaa'ihinna haweenka oo mu'minaadka nisaa'ihinna waxaa loo sheega mutlaq maa gaalada kuma jira kuwa mu'minaadka walaa maa malakat waxay hanatay aymaanuhunna gacantooda waxay hanatay oo addoommada ay leeyihiin iyagana waxa weeye inay ka xijaabtaan shardi maaha laakiin haddaba saas way tahay wattaqiina lah ilaahayna ha laga boqo ilaahay mar kastaba ha laga boqo ina allaha alle kaana wuxuu aaday calaa kulli shayin shay kastaba shahiidan kii u jeeda kii oo goobjoogaho oo xaadir ah oon waxba ka qarsooneen waaye yaan wax khadaacayaysa dhicinin mar waxaa laydhaha abti iyo adeerkii maxaa loo sheegi waaye kollay waa bannaan yihiin laakiin xoogaa yar waxaa laga gaabsadoo afka loogu dhufan waayo ee waxaa dhici karta adeerka iyo abtigu wiilalay leeyihiino wiilashii inay maaragtay xooga ay maaragtay u jeclaystaan gabdhahan maaragtay haddii gayaankooda hadday noqon lahaayeen inay u jeclaystaan laakiin taas waxaa weeye wax hadda naska ka muuqda maahane waa waxaan culimmada qaar iska sheegeen laakiin waxaa weeye maadaama ay maxaarim yihiin maxaarim waa isla mid nacam sababtoo caa-isho adeerkeed ridaacadaa usoo geli jiray uu nabigu yidhi inhu camuka min radaaca u dheh marka adeerkeed radaaca hadduu usoo gala nabigu ogolaaday camkood oo maaragtay oo nasab ah adeerkood oo nasab inuu usoo geli min baabi oolaa laakiin tacliilkaas ani ma ila xoog badne un inta la sheegay unbaa looga kaaftoomay adeerka iyo maaragtay iyo khaalka walow mufasiriinta ay cilladaas ay sheegaan laakiin wax hadda cillo oo meesha ku jirta ma ahan cillo madbuudana ma ahan laa junaaxa dembi korkooda ma ahaan calayhina korkooda inay xijaabka iska dhaafaan fii aabaahina ay fii duquuli aabaahina aabayaalku markay usoo gelayaan ama wax weydiisanayaan walaa abnaaihina ilmaha ay dhaleen iyo walaa ikhwaanihina walaalahood walaa abnaa'i ikhwaanihina walaalahood wiilasha ay dhaleen ee gabdha ayagamaba la isweydiinayo walaa abnaa'i akhawaatihinna gabdhaha walaalahood wiilashay dhaleen walaa nisaa'ihinna haweenkooda muslimaadka iyo walaa maa malakat aymaanuhunna iyo waxay milkoodu ay hantay gacantoodu oo rag ah addoommo rag ah haweenka iyagu shuqul kuma jiraan qaara dhaha gabdhaha loo jeedaaho ee maaragtay ninku addoonkaa uma soo geli karo laakiin nabigu calayhi salaa slam marow faadimo u yimid iyadoo xoogaa aan dhar weyn oo asturo aan qabin laakiin inteeda muhiimka ay asturanta ay xoogaa naxday wuxuu dhahay nabigu iska dhaafo dhahe waa aabbaha iyo ninkaaga iyo addoonkaagii aabbaha iyo ninkaaga iyo addoonkaagii marka adalaasaa u daliila wattaqiina allaha ilaahayna ka baqa in allaha alle kaana wuxuu ahaaday calaa kulli shayin shay kastaba shahiidan ka markhaati ah ina allaha wamalaaikatu ina allaha alle wamalaa'ikatahu malaa'igtuusu yusalluuna waxay ku sallinayaan calaa nabiyi nabigay ku sallinayaan yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa mu'miniintaahu salluu calayhi nabiga ku salliya wasallimuu nabadgelyo ugu duceeya tasliiman oo salaamo tasliiman salimatun salaam nabiga xuquuqdiisii iyo markii laga sheekeynayo iyo qoyskiisii iyo ixtiraamkiisii ayaa xuquuqda waaweyn waxaa ka mida maadaama nabigeenna calayhi salaatu wasalaam oo khayr badan iyo risaalo iyo maanta ma arkaysaa dacwo uu noo keenay ayaa waxaa ka mida in lagu salliyo weliba markaasaa loo tamhiidiyo waxaa la yidhi caalamka sare almala-u laclaa allah subxaana wa tacaala iyo malaa'igta micigiisa ahaatay nabigay ku sallinayaan ee caalamka dhulka jooga oo sufliga ah jinni iyo insiba ba ku salliyaan marka nabiga calayhi isalaatu wasalaam marka waa ikraam linabiy la ikraamayo waana nooc amaalgud ah ee inta uu noo qabta nagu maxaan u amaalgudi karnaa inaan ku sallinno oo ilaahay salaad iyo maaragtay khayr iyo ammaan aan uga barinno waa nooc oo maanta ma arkaysa muxaawala in loo amaalgudo annaga waxba uma qaban karnaa ka ilahan wax uga baryayna salaadda marka nabiga lagu sallinaayo alla salaadda ku sallinaayo abulcaaliya wuxuu ku fasiray inay tahay ammaanta cinda almalaa'ika oo ilaahay subxaana wa tacaala markuu qofka ku sallinayo macnaheeda waa ammaan malaa'igta uu ku ammaano ee kolley raxmad iyo qiimaynna maanta ma arkaysaa laa shaka inay arrintaasi maanta ma arkaysaa ay ku jirto raxmad iyo qiimaynna waa ay ku jirtaa nacam ibnu cabbaasna wuxuu dha yusalluuna yubarikuuna way barakaynayaan marka barako iyo ammaan iyo raxmad inta way isku jirtaa malaa'igta salaadeedana waa ducowa malaa'igta salaadeedana waa ducowa marka ilaahay subxaana wa tacaala iyo malaa'igtiisu nabigana waa ku salliyaan iyo ambiyada addoommadana waa ku salliyaan ilahay waa kaan soo mar qowluhu tacaala huwa aladii yusallii calaykum wamalaa'ikatu ilaahay malaa'igta ayaa dadka mu'miniinta ku sallinaya bimacnaa una naxariisanayo alla u naxariisanayo ammaanayana malaa'igtuna u ducaynaysaa xadiidka waxaa ku soo arooray nabigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam in allaha tacaala wamalaa'ikatahu yusalluuna cala aladiina yasiluuna asufuuf ilaahay iyo malaa'igtiisu waxay ku salliyaan kuwa malaaig safka xariiriya qofaa saf go-aan oo arkay safka oo xariirina qofkii iska fududaysa safka oo xariirin meel dhexdaasaa iska istaagana hadda qofkaa ducadii iyo malaa'igtii iyo allah kusalligii waa dhaafayaa marka nabiguna calayhi salaam dadka waa ku salli jiro waa u ducayn jiro niman sadaqa bixi wuxuu dhahay nabigu allaahuma salli calaa ala aali abi ofa ilaahu ree abi ofa ku sal kayfiyadda salaada loogu sallinaayo qaabka loogu sallinaayo nabiga calayhi salaatu salaam qaabka ugu fadliga badan waa sida axaadiidta ku soo aroortay ninka la yidhaahdo wuxuu ka wariyay imaam axmed cir bni abi leyla iyo bukhaari iyo muslimna ay wariyeen laqiyanii kacb bnu cajur ayaa ila kulmay fa qaal waa saxaabigii maaragtay intay injirta cuntay ee la yidhi timaha iska xiir ay ku soo degtay fafidyatu min siyaamin ay ku soo degtay waan ee kacb bnu cajur radi allahu canhu markaasuu ibnu abilila wuxuu ku yidhi ma kuu hadiyeeyaa hadiye ma garatay hadiye ma kuu hadiyeeyaa maxay taha u dhahay hadiyadaas qaala kharaja calayna rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulkaa nugu soo baxay faqulnaa yaa rasuulallaahi waxaan dhahnay qad calimnaa waan ogaanay ow carafnaa kayfa asalaamu calayk oo ataxyaadka waa laga ogaaday assalaamu calayka ayuha nabiy waraxmat ullahi wabarakaatu ee fa kayfa salaatu calayk seen kuugu sallinayna qaala faqaala nabi wuxuu yihi quuluu allahuma salli calaa muxamed wacala aali muxamed kamaa sallayta calaa aali ibraahim inaka xamiidu majiid allahuma baarik cla muxamed wcla ali muxamed kamaa baarakta calaa ali ibraahima inaka xamiidu majid ilaahu nabi maxamed ku salli oo macnaa agtaada ku ammaan sidaa nebi ibraahim ugu sallisay iyo aalkiisa mid la mahdiyaa tahay allahuma baarik calaa muxamed wcala ali muxamed kamaa baarakta calaa ali ibraahima inaka xamiidu majid marka adiga siiqooyinka waa midda ugu kaamilsan wey siiqooyin kalena waa marka markaa salaada ataxiyaadkeeda kan ugu kaamilsan yahay ama markaada salaad ku jirin siiqooyin badana iskaga salli kartaa allahuma salli calaa maxamedin nabiy lumiyi waaalihi wasaxbi wasalim waa iska dhigi kartaa dhib male marka siiqooyinku waa badan yihi midda kale aayaddan waxaa laga qaadanayaa ama xadiidka lafteeda laga qaadanayaa in nabiga calayhi salaatu wasalaam salligiisa oo fi tashahud inay maaragtay waajib ay tahay sida imaam shaafici uu ku tegey waxaana u daliila xadiidka hadda aan akhrinayno oo waxay yidhaahdeen waa naqaanaa kii aan kuu salaamayno waa ataxiyaadka assalaamu calayka ayuha nabiy waraxmat ullah fakayfa nusalli calayk fi salaa seen kugu salinayna xadiidkaa nabiga oo bara calayhi salaatu wasalaam marka haddii salli la isfarana meesha ugu weynoo la isku farayo waa salaad khaasatan atashahud ilaa alla ammaan waayo ma garata marka hore allaa la ammaanayaa tawxiidkaa la qiranayaa hadhowna salligaa lagu soo gebagabeynaya hadhow qofkii markaa waa ducaysanaya nacam iyo axaadiid fara badanoo xadiid fudaala bnu cubayd uu leeyahay oo xoogaa salliga baxdi yar u baahan yahay salliga waa muhiim wa marka ma la iska jiiri karo dhowrkooda qaan kur istaageynaa nabiga haddii la xuso calayhi salaatu wasalaam maxaa u malaynaya saxaabada iyo ahlu khayrka markii la xisaaba dirirac ee jabtay marka nabiga salligiisa la sheego calayhi salaatu wasalaam nacam marka salligu axkaam badanaa ku jirta waxbaan ka ishaaraynaa anagoon aada u dheereynayn ee wuxuu yidhi ninkaasi nabigu wuxuu arkabuu dhahay nin tukanaya oo markuu ataxiyaadayey aan maaragtay alla ammaanin nabigana aan ku sallin faqaala rasul lla sl cajila haada kan waaba degdege uma dacaahu u yeeray faqaala lahu idaa sallaa axadukum hadduu qofkiina salliyo oo ataxiyaadku akhrinaayo falyabda bitaxmiid illahi wahanaa'i caleyha ku bilaaba ataxiyaatu lilah markaa dhe ilaahaad ammaanay ilaahay baa salaam iyo boqornimo iskale wasalawaatu salaadaha asagaa loo tukadaa wadayibaat wax kasta oo wanaagsan oo qowl iyo ficil asagaa loogu dhowaado assalaamu calayka ayuha nabiy waa salaamti adaanku salaamayna waraxmat ullahi barakaatu assalaamu cala alcabdillahi asaalixiin towxiidka markaa towxiidsa kabacdi allahuma salli calaa maxamed wacala ali maxamed marka xamdiga ha ku bilaabo uma liyusalli cala nabiy sal alla alayh wasalam ha salliyo uma lyadcu bimaa shaa wuxuu rabaa ku ducaysto xadiidka waa saxiix ilaa markaa ku salayso ducadiisoo kama dambaysa rabbanaa aatina fi dunya xasana wafi laakhirati xasana naar allahuma inii acuudu bika min cadaabi alqabri wamin cadaabi annaar wacuudu bika min fitnati almaxya walmaat min fitnati sixdajaal ducadaasoo dhanba salaaday ka dambayso dadaa ku qabsaday shaafici oo waxay dhaheen ay ku tageen salaada in nabiga lagu salay salaada waajib ma ah weliba waa ku ceebeeyeenoo waxay yidhahdeen isagaa ugu horreeyey wax yidhahda waa waajib khaaabi iyo qaadi ciyaad iyo dad badanaa ku qabsaday laakiin culammada hilfahay u qaaday waxaa la yidhaha awalan horta shaafici uguma horreynin saxaabada waxaa ka mid a ragga salliga inuu waajib yahay qaba ibnu cabdullahi ibnu mascuud oo cilmiga badnaa jaabir ibnu cabdillaah iyo abuu mascuud albedri taabiciinta waxaa ka mid a caamir ashacbi oo cilmiga badnaa isagana taabici weyne ahaa iyo maxamed bin cali zayn alcaabidiin abu jacfar albaqir ninka loo yaqaano liannahu baqara alcilma ujaaxa iyo rag badan shaafici ahlulxadiid badankoodiiyaa ku raacay imaam axmedaa ku raacay isxaaq ibnu raahuyaa ku raacay nin kaloo maaliki aha ku raacay oo isaguna aada faqiih u ahaa maxamed bin ibraahim ibnulmawaasi nin la yidhaahdo maalikiyada ka mid marka nimankii shaafici ku keenkeenay shurtigaa loo qabtay ibnulqayim aljawsiya waxau dhahay in madhabkiisa lagu ceebeeyo maaha shaafici hadduu yidhahdo salligaa waajib bal bimaxaasin madhabihi waayo dhan sababtoo ah qaadi ciyaalna waxaa la adiga horta kitaab xuquuqulmustafaa iyo ammaantiisaa ka sheekaynaysa salligana waxyaalaha owlo ah ninkii yidhi salli waa waajib inaad qiimaysaad aheede horta adiga inaad durto maba ahaynaa la yidhi mawduucaaga baaba ka leexataba ilaa waxyaalaha lagu karaamayo ugu waaweyn waa salliga nabiga calay xuquuqda salliga ugu waxyaalaha waaweynoo ka mid ah marka salligiisi waajib ma aha ninkii waa waajib yidhi inaad u kaalmaysay aheedaa la yidhi maahan adiga horta inaad wax ka sheegtaba maba ahayn marka isaguna uguma horreyna rag badana u horreeyay rag badanoo ahlulcilmina waa ay ku waafaqeen nimankaas marka degadaa laga dhigay maaragtay waxay isku dayeen inay shaafici ay maaragtay ay ku ceebeeyaan arrin khayra oo maanta ma arkaysaa sharafa inay ku ceebeeyaan laakiin maanta ma arkaysa waa laga soo ritay nabiga al salliga ajarkiisa aada iyo aada u badan yahay nabiga in lagu saliyo calayhi salaatu wasalaam ajarkiisa maanta ma arkaysaa aada u badan yahay ubay ibnu kacab ayaa maaragtay wuxuu yidhi kaana rasul lah sal l idaa dahaba huluthaa leyli qaama faqaala yaa ayuha nnaas udkurullaha udkurullaha uu dhihi jiray jaaءat araajifatu tii gilgelinaysaa timid waa nafkadii koobaad tatbacuha araadifatu tii fangalaysa ee israacayso waa nafkadii labaad jaa almowtu bima fiihi jaa almowtu bima fiihi war mowtka imid isdiyaariy qultu waxaan idhi yaa rasuul allah inii ukhiru salaata calayka wax badanaan kugu salliya fakam ajcalu laka min salaatii ducada ani waa ducaystaa marna adaan kugu salliyaa inteen kugu salliyaa adiga qaala maa shita qultu arubuc macnaa ducadeeda ilaah ilaahu xisi intaan dhaho intaan afar u qaybiyo rubac adaan kugu sallinaya qaala maa shita waxaa rabti fain zidta fahuwa khayru lak waa kuu haddaad ziyaadid waa kuu fiicanta waxau dhaa nusaan ka dhiga ducadeeda intaan kala baro aan nus adiga kugu sallina haddaad sidaa kuu khayr badan tahay waxau dhaa uluaanaan ka dhiga haddaa ka badis waa kuu khayr badan tahay idan waxau dhaa ajcalu laka salaatii kullaha marka meeshaan ka ducaysan laha allahuma salli calaa maxamed laanba wadaabo dhaabo maba ducaba aniga khaas maba isku mashquul adiga maantana kugu sallina qaala waxau dha idan tukfaa hamuka wa yukfaru dambuka hamigaaga maanta ma arkaysaa waa la kaafinayaa dembigaagana waa lagu dhaafaya wax ku dhiba ma arki maysi iyo xadiidkii uu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam raqiba anfun dukirtu cindahu falam yusalli caleyh sankiisoo carooba nin agtayda lagu xusoon igu sallin iyo xadiidkii kaloo muslim oo wariyoo yidhi man sallaa calaya maratan sala allahu caleyh biha cashra hal mar qofkii ku salliya ilaahay toban goora ku salliya adiga salliga nabiga iskood adigana midda ilaah kugu hoobanayso ha ka cajiisin adig wax la soo koobi kara maaha ee amaakinu salaad meelaha in nabiga lagu salliyo ay sunno ay tahay ama waajib ay tahay horta salaad waa soo marnay ataxiyaadka dambe inay waajib tahay xoog badan tahay in lagu salliyo nabiga caleyhi salaatu wasalaam cumuumanna waa waajib qofku cala alaqali fi lcumri mara inuu nabiga uu ku salliyo ilaa waana la faray in allaha malaaika yusaluuna cala alnabiy yaa ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi waslimu tasliima waxaa ka mid a meelaha kaloo salliga uu ku soo arooray markii la adimo oo adaanka la dhammeeyo inaad tidhahdo allahuma salli calaa maxamedin waaali saxbi wasalim oo nabiga wasiilo aad u deydo idaa samictum muadinan yuadin faquluu midla maa yaquul uma saluu calay igu salliya fa inahu man sallaa calaya sallaa caleyh cashra uma asalu llaha iyo alwasiilata ii weydiiya fainaha manzilatun fi ljanna waay laa tanbagii ila licabdin min cibaadi illaahi hal qofay u habboon tahay arjuu an akuuna ana huwa inaan noqdo faman sa'alaya alwasiilata xallad lahu shafaaca allahuma rabbi haati dactaama aati maxamedin wasiilata walfadiila wabcatha maqaam maxmuud annagana shafaacada allah noo waajibi waxaa ka mid a marka masaajidka lasoo gelaayo allahuma salli calaa maxamed allahuma qfir lidunuubi inaad tidhahdo iyo marka laga baxaayo waxaa kaloo ka mid a salaada janaazada marka hore allahu akbar alileh faatixada la akrinaa allahuma salli calaa maxamed salaat alibraahimiya soo maaha waxaa ka mida oo kale haddana markaad ducaysanayso ood ilaahay baryaysa waa inaad salli kusoo khatimto haddii kale cumar wuxuu dhahay samadaa ducada lagu xiraa ilaa qofka oo maanta ma arkaysa uu ka salliyo waxaa kaloo ka mid a jumcadoo kale in salliga la badiyo sababtoo maalintaa waa maalin khaasa maalin weyn waaye nabigana waa wenyahay marka maalintaa salaada in nabiga loo badiyo calayhi salaatu wasalaam nacam masalo kale iyaduna jirta oo arkaysaan dadka ahlulbidaca u arkaysaano cid aan nabiyaalka ahayn ma lagu salli karaa ama calayhi salaam ama calayhi salaatu wasalaam ma la dhihi karaa sida raajixa lama dhihi karo ambiyada ayay maanta ma arkaysaa khaas ay ku tahay amaa qof in lagu saliyo caadiya sida sheecada aimadooda ama haasaan cali ay calayhi salaam ay ku khaas yeelaan oo saxaabada kale aysan dhehaynin iyadana waxa weeye waa arrin bannaan maahan bidcadaa lagu yaqaano ibnu cabaas wuxuu uhi laa tasixu salaatu calaa axadin ila cala nabiy maan cid kale ansaxayso walaakin yudcaa lilmuslimiina waalmuslimaati waxaa loogu duceeyaa bilmaqfirati ayaa loogu duceeyaa cumar bn cadiis wuxuu yidhi amaa bacdu faina naasan min annaas naasan min annaas dad baa iltamasu dunyaa bicamali alaakhira adduunyo ayay waxay ku daran camalu alaakhira iyagoo dad u dhowaanaya wa ina naasan min alqasaas dadkan oo waxwacdiya qasaas waagu waxaa dhihi jiray maaragtay kuwa waxdiya dadka waxwacdiya ayaa qasaas la dhihi jiray laakiin waa kuwa aan xadiidka saxiix aan kala soocino kuwii ceelgaabta ay joogi jiro marxabaa dhihi jira camal oon axaadiid iyo ka fiirsanin waa iyo waxa sunnada iyo wax kaloo culummo maahan waa un waxle iska sheegsheegaya qad axdathuu waxay soo dariyeen fi salaati calaa khulafaa'ihim in madaxdooda ay ku salliyaan iyo wa umaraa'ihim cidla salaati cala nabiy sal alla alay sida nabiga loogu salliyo waxay kusoo dareen diinta nin walba madaxdiisa iyo amiirkiisa iyo kooxda isaga hormoodka u ah inuu calayhi salaam iyo sala allahu calayh uu yidhaahdo taasina wuxuu yidhi waa arrin bidcaah oo dhahay fa idaa jaa-aka kitaabi hada ninuu u qodaayay famurhum an yakuuna salaatahum cala nabiyiin salaada ha lagu khasisow dhahay nabiyaalka caleyh salatu wasalaam wa ducaahum lilmuslimiin ducada caamkan muslimiinta oo dhan wayadcuu maa siwaa dalika isagoo markaas si khaasa u ducaysto laakiin fulaan calayhi salaatu wasalaam sidoo kale ibnu kaiir wuxuu soo qaaday in kutub badan waxay arkaysaa cali calayhi salaam ay ku qoraya qole abubakar ma ku qoraya calayhi salaam cuhmaan ma ku qoraya arrintaas maxaa le waa arrinta bidcada shicaarkooda wa mana bannaan bal abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyagaa cali ka fadli badan waayo iyaga radiallahu canhum keliya loo leeyahy kuwaana calayhi salaam loo leeyahy soo maha ilaa shaacadu nabi ahaan u ictiqaadsan yihiin qaar waxay leeyihiin risaalada nabi maxamed caliya u socotay jibriila nabi maxamed kula kufay markay saan dhahaya dhag dhag waxay leeyihin khan alamiin khan alamiin ay dhahay caliyu risaalada u socotay wuxuu kula kufay nabi maxamed oo kula kufay leeyihiin waa dad shayaadiin oo ilaahay ka furtay marka buxuudtaasoo dhanaa ku jirta oo muhiim ah jidda waa soo gaabinay laakiin haddii kitaabka laga akrin lahaa waxa weeye maanta dhan qoraxda kugu dhaci laakiin waxoogaa in soo khulaaseeyey in allaha allayo malaa'ikatahu malaa'igdiitiisa yusalluuna waxay ku salliyaan oo allana wuu ammaanaa nebigiisu aan u naxariistaa malaa'igtuna waa u duceeyeen cala nabiyi nebiga korkiisa oo mala-u aclaa laga qiimeynaa biabi ummi sal alla aleyh wasalam dhulkana in laga qiimeeyaa la rabaa yaa ayuha aladiina aamanuu dadka muminiintahu salluu caleyhi ku salliya oo macnaa ilaahay salaad u weydiiyey inuu ammaano u naxariisto oo barakadiisa u badiyo wa sallimuu salaama tasliiman wanaagita tasliiman salaama salaama ina aladiina ku yu-duuna allaha ilaahay dhibayay iyo wa rasuulahu rasuulkiisa dhibayay lacanahum allahu ilaahay baa lacnada fi dunyaa addunya waalaakhirati aakharaba wa acadda lahum ilaahay wuxuuna u diyaariyey cadaaban muhiinan cadaab wax ihaanaysta oo liida waaladiina kuwa yu-duuna almu'miniina mu'miniinta dhiba waalmu'minaati gabdhaha mu'minaadka bikayri maktasabuu wax aysa galabsan oo aysa shaqaysan faqad ixtamaluu waxay xambaarsadeenay dusha u riteen buhtaanan dembi dhaaf dembi badan iyo iyo buhtaanan been abuurasho iyo isman mubiinan dembi weyn ilaahay rasuulkiisa ilaahay dhibkiisu waxbaa wax uusan raalli ka ahayn oo xun oo laayiqan in loo sifeeyo sida alla uu yidhi yaquulu caza wajalla yu-diinu ibni aadam wa dhibaahu dhah yasubu dahra zamanka u caaya wa ana dahru aniga zamanka waay uqallibu leylah wanahaar macnaa qofaa wuxuu leeya zamankan saa noo galay yaa khaybata dahri zamankan malcuunka zamanku wax ma sameeya ilaah wax sameeya marka caydan ilaahu ula jeeda marka ama qofkii yiri oo kale maaragtay maaragtay dhahaya ilaahay wuxuu leeya weladow yeesha waa idaa oo kale iyo ceebeyn oo kale rasuulkan hadda waa in la dhibo ama dacaayada laga faafiyo ama dhib jismiga loo geyso mid macnawi ah mu'miniintana in la dhibo waayo intaasoo dhanba ilaahay ma ogolo walidaalika dadka mu'miniinta dhiba dembi badan ayay leeyihiin weliba waxaa ugu xun raafidada wuxuu dhaha ibnu kaiir bal halkaa dhegeysa uma araafidatu raafidada shiicada aladiina yantaqisuuna saxaabata saxaabada oo nuqsaamina wayuciibuunahum bima qad bara'ahum ullahu minhu wuxuu ilaahay ka baryeelay waa gaalay dhahaya wayasifuunahum ku sifaynaya binaqiidi ma ahbara allahu canhu wuxuu ilaahay ka sheegay ilahay dad cadaaladahu ka sheego baariin ah fain allah caza wajalla qad ahbara wuxuu ka raali noqday annahu qad radiya cala almuhaajiriin waalansaar inuu ka raaliyahay wamadaxahum wowna ammaanay wa haa-ulaai aljahaalatu alaqbiyaa kuwan jahalada oo dabaallada yasubuunahum way caayayaan wayantaqisuuna way nuqsaaminayaan wayadkuruuna canhu maa lam yakun waxaan jirinoo been ay ka sheegayaan walaa facaluuhu abadan aysan dhibin oo aysan samaynin weligood fahum fi lxaqiiqati munakkisu lquluub dad qalbi foorara waayo dhah shiicada wax lagu dhihi jira fiiri wax ammaano waayahana dad xuno iyaguna shiico u dhow ay ammaaneen yadumuuna almamduuxiina qof ilaahay ammaanay ay ceebaynayaan waman yamdaxuuna almadmuumiin munaafiqiin iyo wax kharaabiid ahoo ilaahay diintiisa ka fogana way ammaanayaan ina aladiina kuwii yu-duuna allaha ilaahay dhibayay oo sifaad iyo waxaan u laa'iqayn ku sifeynayay wa rasuulahu rasuulkiisa dhibayay ama aflagaadeynaya ama maaragtay muruq iyo wax walbaba ku dhibaaya lacanahum llahu ilaahay waa u lacladay fi dunyaa addunya waalaakhira aakhiraba naxariis waa ka fogeeyey waacadda lahum wuxuuna u diyaariyay cadaaban cadaab muhiinan oo aad u ihaanaynaya qofkii la geliyay rabbanaa inaka man tudkhili innaara eesh faqad akhzaytahu waa duleys ilaahna duleen ilah naara nagu duleen والذين kuwii yu-duuna dhibaaya almu'miniina mu'miniinta walmu'minaati mu'minaadkaba bikayri ma ktasabuu waxaysan kasban faqad ixtamaluu waxay xambaarsadeen buhtaanan been abuurasho waa been abuurasho iyo wa iman mubiinan iyo dembi cad wey been abuurashada qofku wuxuusan maanta ahayn haddii aad ku sheegto waa xantuna waa wuxuu yahay markaad ku sheegto markii nabiga xanta la weydiiyey wuxuu yidhi dikru akhaaka dikruka akhaaka bimaa yakrahu wuxuu nacayo inaad ku sheegto qiila afara'ayta in kaana fii akhi maa aquul waxa aan ku sheega haddii oo watana wuxuu yidhi qaala in kaana fiihi maa taquulu faqad ikhtabtahu hadday waxa run yihiin waa xamata wa in lam yakun fiihi maa taquulu haddaysan been ay tahay waxaad sheegaysana xan waa ka weyntoo buhtaan al dhaho been abuurashaad ku samayso demmigood waa weyn yahay ilaahay towfiiqdana waafajiyo wallahu aclam sal allah calaa maxamedin ali saxbi slim